kulan lagu dhowahay doorka isboortis uiskaley nabadiyo horumarkaya wayba laka qobaday magaalada gaalkacya kulanku wayba ku qayb galay ururada ciyaaro maamul goboleedyada galmudug iyo puntland waynu isa qaybgoya kulamo horey lunkuku dhowahay adkeeyowka nabadiyo isdhexgalka bulshada gaalkacya kulankantiis dareer way ballanku dooday doorka isboortisku iskaley nabadi iyo isdhexgalka bulshada wayna lasla goraday in la qobado kulamo ciyaareed oo nabada xoojiyo waxaana kumid a dhalinyarada ku qayb galay kulanka lunku dhowahay doorka ciyaaro iyo kaley nabadi iyo horumarka yo sheegeyn oo hadhawaayeen kulamada iyo weliba walaha ku bahi runtii waa soo dhaweynaynaa waa hayaddii ugu horreysa oo isboortiga isga dhexgal u samaysay waxaana rajaynaynaa sidaanoo kale in loo soo celceliyo oo tartamada sida hadda naloo ballan qaaday tartamo lagu daro oo midka mid ka weyn la qabto bahda isboortiga hadda maanta waxa weeye matalaad baa joogta ma wada joogaan laakiin waxaa dadkii maanta dadka kale matalaha ayaa jooga ooma mahad celinaynaa shaqadan wanaagsan in waxaa raba loo soo celiyay dhalinyarada oo weliba tababarada macallimiinta iyo garsoorka iyo maamulka ayagana lagu soo daro si maaragtay isboortiga horey lagu soo qaado mar walba intaan iyo in ka badan siminaarada iyo tartamada iyo iyo isdhexgalka iyo isdhexgalka dhalinyarada ee sidaan iyo si ka wanaagsan ee ugu qabato ayadana waxaan u rajaynaynaa guul asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka labaad waxaan mahad celinayaa dhalinyarada qurux badan meesha isugu timid oo juhdiga dhawaarada ka sameeyey marka saddex waxaan mahad celinayaa macalinka isbananka bixina maxaaweli waa seen aad u mahadsan aqoontana waxay ka bilaabataa marka meel isugu yimaad dhalinyarada isuqaan oo soodaarisi waa daraasanna maanta intaana qofood oo maanta meesha ka soo jeediyey participation in waxyaaba badan laga helay mar kale hay-adda waddani waxaan ka codsanayna hadduu ilaa yidhaahdo dhalinyarada isboorta inay garab istaagaan in kulamada noocan la joogteeyo dhalinyarada maanta waxa meeshaan fadhiya hadda waa soddon ama soddon laba qofood in boqol iyo dhalinyar dhalinyar ka badan baa joogta oo ayagana waxaa ka rajaynana aqoonta meesha qaadan inay gaarsiin doonaan hadduu la yidhaahdo hay-addan waxaa ka codsanayna insha allahu tacaala inay badiyaan ay joogteeyaan in isboortiga garab la siiyo isdhexgalkan waxaa lagu heli karaa isboortiga in tartamo badan la qabto tartamo la helo markii tartamo la helo dhallinyaro badan baa isdhexgelayso waayo maanta haddii toban kooxood wax loo qabto waxaa ka soo baxaysa ugu yaraan shan boqol qof shantaa boqol waxay gaarsiin doonaan kun marka waxaan rajaynana hay-adda waxaa ka codsanaynaa in dhallinyarada agab isboortis ay siiyaan in garab istaag xoog la siiyaan in siminaarada lasii badiyo kulanku wayba ku horeeyey kulamo kale oo dhalinyarada gaalkacya iyo ku qayb galeen kaasayti oo lunku dowhay nabadda iyo horumarka gaalkacya